maxkamad ku taala magaalada boosaaso oo ay leeyihiin ciidamada puntland ayaa maanta xukun dilah ku fulisay ama ku riday labiyo toban qof oo lagu xiriirinayo falal argagixisanimo lix ka mida dadka lagu xukumay maxkamadda ayaan joogin maxkamadda ama xukunka lagu riday iyagoo maxkamadda ka maqan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada boosaaso inooga soo dirtay waryaheena faadumo yaasiin markii ay bilaabatay dhegaysiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee la hor keenay lixda eedaysane ayaa maxamuud faarax maxamed oo ah xiriiraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada bari iyo sanaag ee puntland waxa uu soo bandhigay muuqaalo fideow ah oo laga duubay qaar ka mida eedaysanayaasha xilligii ay baaritaanka ku wadeen laba baskolodood oo uu sheegay inay ahaayeen kuwii lagu dilay sheikh axmed xaaji cabdiraxmaan iyo saraakiil markhaantiyaal ku furtay eedaysanayaasha inkastoo saxaafadda aysan u suurtogelin inay helaan codadka eedeymaha iyo isdifaaca ee ka socda gudaha maxkamadda ayaa haddana eedaysanayaashu waxa ay diideen inay wax luga ku lahaayeen dilka sheikh axmed xaaji cabdiraxmaan ee lagu eedeeyey qareemadii u doodayay eedaysanayaasha ayaa sheegay in caddeymaha xiriiraaliyuhu uu ku soo bandhigay maxkamadda aysan ku fillayn inay xukun ku riddo dhegaysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada bari iyo sanaag cabdifataax xaaji aadan waxa uu ku dhawaaqay xukun dilah oo uu ku riday lix eedaysane oo maxkamadda horteeda goobjoog ka ahaa waxaana xukunku u dhacay sida tan maxkamaddu markii la hor keenay caddaymo ay bixiyeen eedaysanayaasha qayb ka mid ah sida axmed maxamed cali iyo maxamed maxamuud saacadoole oo ay ku caddaynaya inay ka mid ahaayeen al-shabaab islamarkaana ay ka qayb qaateen dilkii sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan dacwaddaas waxay ku saabsanayd dilkii loo geystay shantii bishii labiyo tobnaad ee laba kun iyo kow iyo toban dilkii sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan maxkamadda markii ay ku qanacday daymaha ay bixiyeen sida ay u kala qaybsanaayeen cidda fulisay cidda ka qayb qaatay cidda gacanta siisay oo dhammaantood ay ka tirsanaayeen al-shabaab gaar ahaan amniyaadka maxkamaddu markii ay daalacatay shareecada islaamka iyo waxa ay ka qabto iyo qodobka lagu soo eedeeyey xeer lambartuu qodobkiisa labaad ee faqraddiisa koowaad iyo qodobka afar boqol iyo afartan iyo saddex ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda markii la hor keenay saraakiishii min awal ilaa aakhir sooqa qabatay oo la socotay kiisa kan kuna caddaysay sidaa darteed maxkamaddu waxa ay ku xukuntay eedeysanayaasha kuwa maqan iyo kuwa jooga axmed maxamed cali dhinac canab ah sagaaliyo toban jir ah mustaf la yidhaahdo jooga waxay ku xukuntay dil toogasho ah maxamed maxamuud maxamed saacadoole abu hureere la yidhaahdo koo iyo labaatan jir ah waxay ku xukuntay maxkamaddu dil toogasho ah cabdiraxmaan maxamed cali ina muumino siddeed iyo labaatan jir ah waxay ku xukuntay maxkamadda dil toogasho ah cabdiqaani nuur maxamed qorane ina ruqiyo saddex iyo labaatan jir ah waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah ruqiyo xasan maxamed yuusuf ina salaado warsame shan iyo labaatan jir ah waxaa kaloo iyana xukun dilah lagu riday lix eedaysane oo guddoomiyuhu uu sheegay inaysan goobjoog maxkamadda ka ahayn sidaasoo kale waxa maqan oo ka fikaday goobta gacanta biliiska iyo dowladdaba cismaan cabdirasaaq saacid oo magaciisa xarakeyga la yidhaahdo khaalid maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaa xasan jaamac xasan surato oo maqanaa maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaa mawliid maxamed aadan magaciisa xarakeyga la yidhahdo gaashaan maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaa cismaan axmed qaasin magaciisa xarakeyga la yidhahdo ayuub maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaa cabdiraxmaan axmed sheekh cumar ayaanle oo maqanaa maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaa ninkii soo abaabulay oo amarka bixiyey sida ay sheegeen oo magaciisa la yidhaahdo axmed cabdi godene waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gobolada bari iyo sanaag ayaa sheegay in eedaysanayaashu xukunkan dilka ah ay racfaan ka qaadan karaan muddo bil ah faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso